aad baad u mahadsan tahay maxamuud waxaan ku guda jirnaa howlgalka aan ku tabinayno camaliyadda barakaysan ee lagu beegsaday xabashida etoobiya dad goobjoogayaalah oo aan la xidhiirnay waxay sheegayaan in weli la arkayo firxadka ciidamada etoobiyaanka ah hadda aan kula hadlayo waxaa qadka ku jira qof ku sugan meesha ay wax ka dhaceen meel u dhow oo dhowr kilomitir u jira meesha ay wax ka dhaceen walaal haddii aadna maqasho bal dadka ku dhegaysanaya ee idaacadda islaamiga andalus kaa dhegaysanaya ee bal la wadaag waxa aad indhahaaga ku aragtay iyo weerarka maanta xabashida lagu xasuuqay ee halkaas ka dhacay waxaan haynaa nin oo toobiyaan farida oo soo goostaan gacanta ku haynaa qori dabajee ahoo rasaas ay ka dhamaaan ka qaadnay ban iyo waxyo balaayo iyo waxaan ku rakabanaa baan ka qaadnay waxa un maaragtaye nimankii adii gaala saaka waa jabtay waa jabtay allah jibiyey oo allah jibiya muslimiinta gacantooda kor allah ka dhigo haddana waa ku soconaa dagaalka weli waa sii socdaa waa lagu sii sugaya intaasoo baabur ahoo gaadidan waa laga gubay arrinka maaragta waa sii socda waa sii socda waa gartay adiga ma dadka deegaanka ayaad ka tirsan tahay mase ciidamada mujaahidiinta ee weerarka fuliyey may ani dadka deegaanka la ka tirsanaay laakiin markii un hadda ay rasaasta bilaawdaan hoos galnay oon hoos garguurnay hoos garguurnay hoos garguurnay wixii un maaragtay mafilidoo soo booday kaalay dhamaatiraana gashay taan ilaahay nagu guulaysiya nin baa nolol ku qabanay wixii dhantay hadda wax dhintay iyo hadda wax nololaan ku hayna waa jiraan laakiin waxaa dhintay hilmi ka dul istaagan wax carra iyo waxa gacantaan ku hayna wey waa gartay askariga aad qabateen halkee buu ka yimid marka isaga wuxuu ka yimid haddana wareystay waxaan ka yimid buu yiri xaggii jeed baan ka yimid buu yiri etoobiyaan waay kolonyadii la weeraray ayuu la socday ayaan u fahmay aa kolonyadu la socday kolonyadana kolonyadana hadee waxa gacan ku jiray iyo xarmayna waa hadda maxmad way sii socotaa bakti iyo khasaare wixii aad aragtay maxaad dadka u sheegi kartaa gaadiidka la gubay uma tegin laakiin meel agtiisaan taaganahay afar baabuur oo ina waxana saaka la gubay waxana hadday gubin hayaan afar horta indhahaytaan ku haya aa gaadiidkii waa weynaha waa gartay jazaak allahu khayr ee meesha maanta waxa ay ka dhaceen waa bakool waxaan ognahay cadaawadda xabashida dadka soomaaliyeed ay u qabaan si gaar ah idinka waxbaad dheertihiin maanta maxaad dareemaysaan marka gaalo waa inaga jabtay waa inaga jabtay farxad baan dareemaynaa farxad baan dareemaynaa farxad baan aad u dareemaynaa waan farxadsannahay maxamuud qofkaas wuxuu ka mid yahay dadka goobjoogayaasha ah ee dad kale oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen in firxadka ciidamada etoobiyaanka iyagoo marba dhinac u cararaya in dadkii deegaanka ay sii baacsanayaan wilaayada bakoolna goordhow waxay dadka u fasaxday inay qaniimaysan karaan hubka iyo rasaasta ay ka furtaan askartan marka dadka iyagii ayaaba raasanaya ciidamadii firxadka oo goobtii firxad lagu sheegaba iyaga ayaa aadaya si ay usoo qaniimaystaan ninkan hadda waad arkaysay isaga ayaaba sheegayay in ay goobta ku dhowaadeen si ay haniimada wax uga daabushaan marka allah ayaa ku mahadsan wixii ku soo kordha camaliyadan iyo howlgalkana dhegeystayaasheena waan la wadaagi doonaa